بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom waxaad maanta oo sabtaha taariikhdan ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan ka mid ah maraykanka iyo maamulka yuhuudda oo duulaan xoogan ku qaaday dowladda iiraan warar sheegaya in la beegsaday hogaamiyaha guud ee dalkaasi iyo madaxweynaha iyo duqeymo culus oo ka socda magaalooyinka waaweyn ee iiraan dahraan oo daqiiqado kadib ka jawaab celisay weerarada lagu soo qaaday boqolaal sawaariikh iyo diyaarado daroonis ah oo lagu weeraray deegaanada yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan iyo magaalooyin ay ka mid yihiin tal abiib iyo xayfo ay sawaariikhdu ku hoobteen caasimadaha dowladaha khaliijka laga soo bilaabo dowxa abudabi manaama kuweyt iyo camaan oo ay is haystaan duqeymaha xukuumadda dahraan laguna beegsaday xarumo iyo saldhigyo uu leeyahay maraykanka iyo maleeshiyaadka hoostaga iiraan oo ku dhawaaqay inay dagaalka soo gelayaan maxay tahay sababta maraykanka oo u weeraray iiraan muxuuse madaxweynaha maraykanka ku sheegay khudbaddiisa oo kaga hadlay dagaalka maanta waxaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka qarxay bariga dhexe sidoo kale waxaad maqli doontaan xalqadii lixaad taxanaha asiira nabawiya duruusan waa cibar ee mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyowm حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horreeya aan ku daahfurayna waxa uu noqonaya dowladda maraykanka iyo maamulka yuhuudda waxa ay maanta duulaan xoogan ku qaadeen dowladda iiraan iyadoona dahraan ay ka falcelisay weerarkaasi waxaa sidoo kale maanta qasan xaaladda bariga dhexe iyadoona caasimadaha dowladaha khaliijka laga soo sheegayo duqeymo xoogan haddaba sidee wax u dhacayaan waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen suheyb cabdulaahi haye suheyb aadaad u mahadsan tahay xaaris dabcan dowladda maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyagoo iskaashanaya maanta waxay qaadeen duulaan ka dhan ah dowladda iiraan muddo lix isbuuc ka badan oo ay dowladda maraykanka xashdi ciidan ka waday mandiqadda bariga dhexe iyo sidoo kale wadahadallo u muuqday kuwo lagu maaweelinayo dahraan oo jeneefa ilaa masqad ka dhacayay kadib een, saaka ayuu si rasmi ah duulaanka u bilowday haddii aan suurad ka bixinno sida ay wax u dhaceen diyaaradaha dagaalka maamulka sahaynada iyo kuwa maraykanka oo iskaashanaya ayaa mar qura bilaabay mawjado weerar ah weerarka koowaad waxaa fuliyey diyaaradaha xukuumadda talaabiib waxay beegsadeen ayaa la leeyahay hoggaanka sare ee iiraan sida murshadka guud ee dalkaasi ninka lagu magacaabo ayatullaahi cali khumaney iyo sidoo kale madaxweynaha iiraan mascuud basashkiyan muuqaalada iyo sawirada lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen xarunta madaxtooyada oo duqaymo culus lagu beegsanayo iyo sidoo kale gurigii uu deganaa cali khumaney En inkastoo saraakiil ka tirsan xukuumadda dahraan oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in hoggaankooda ay bad qabaan haddana warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa ah cidda ugu badan ee khabarkaasi hadal haysa En dhanka maraykanka markaan eegno washington iyadu waxay ku gaabsatay ayaa la leeyahay inay beegsato xarumaha dowladda iyo sidoo kale goobaha gantaalada baalistiga ah laga rido En xarumaha siyaadada waxa loo yaqaano oo ay ka mid yihiin wasaaraddii gaashaandhigga madaxtooyadii iyo sidoo kale xaruntii sirdoonka ayaa la beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in xilliga weerarka ay bilaabayeen uu jiray kulan u dhexeeyey hoggaanka amniga difaaca iyo siyaasadda ee xukuumadda dahraan weerarada iiraan lagu beegsaday waxay ahaayeen mawjado isxigxigay diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan ayaa ka qayb qaadanayay wariyaasha qaar waxa ay soo taminayeen in sawaariikhda qaar laga soo tuurayey maraakiibta badda taagan ilaa galabtan waxaa lasoo warinayaa in duqaymuhu ay ishaystaan gobollada kala duwan ee waddankaasi magaalada dahraan ayaana ah halka ugu badan ay wax ka dhacayaan oo daqiiqad kasta waxaa la maqlayaa jugta gantaalada in xukuumadda dahraan muwaadiniinteeda waxay ugu baaqday in si deg deg ah ay caasimadda kaga baxaan ayna raadsadaan goobo gabaad ah maadaama la filayo ayaa laleeyahay in duqaymuhu muddo maalmo ah ay sii socdaan iiraan maanta jawaab celinteedu waa ay soo degdegtay dhankeeda daqiiqado kadib markii weerarka uu bilowday sawaariiqa xoogan ayay ku garaacday deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan magaalooyinka talaabiib qudus jaliil xayfa eilaad bi'ru sabca waxaa laga maqliyey qalabka digniinta bixiya magaalada xayfa oo kale tusaale muuqaal laga soo dubay waxa uu muujinayey dabaq ka kooban sagaal biyaano oo ay gantaalada iiraan burburiyeen talaabiib sidoo kale dhankeeda gantaaladu ay ku hoobteen garoonka diyaaradaha bingoriyonna waxaa ka jiray howlo daadgurayn ah oo diyaaradaha madaniga ah halkaasi looga daadgurinayay iyadoo la geenayay qaaradda yurub taliska ciidanka yuhuudda afhayeen u hadlay waxa uu sheegay in ay in badan soo rideen sawaariikhdii iiraan diyaaradaha dagaalka maraykanka kuwa loo yaqaano f ayaana ka mid ahaa kuwa ka qayb qaadanayay in sawaariikhdaas laga hortago iyo sidoo kale markabka diyaaradaha xambaara midka ugu weyn ee washington leedahay oo ku sugan dhulka yuhuudda oo ixtilaalka ay ku haystaan iiraan waxa ay sheegtay in ay beegsanayso meel kasta oo masaalixda maraykanka ee taallo oo ka tirsan mantiqadda bariga dhexe sidaa darteed caasimadda qatar ee dooxa saldhigga alcudayda sawaariikh xoogan ayaa lagu garaacay magaalada abuudubac ee caasimadda waddanka imaaraadka carabta duqaymuhu waa ay gaareen ilaa galabta ayaa la soo warinayey in gantaaladu ay ku soo dhacayeen sidoo kale riyaad ee caasimadda sacuudiga qaraxi ayaa laga soo sheegayey manaamo oo ah baxrayn duqaymo xoogan ayaa lagu beegsaday si gaar ah saldhig ciidamada badda maraykanka ay leeyihiin kuweyt sidoo kale sawirrada iyo muuqaaladu waxa ay muujinayeen saldhigyada ciidamada maraykanka ee badda oo gantaalo xoogan ay ku hobanayaan sidoo kale urdun weerarada waa ay gaareen ciraaq markaan eegnaneh maliishaadka hoostaga dowladda iiraan ayaa qudhooda waxa ay qaadeen weeraro lagu beegsaday saldhigga ciidanka maraykanka ee ku yaala magaalada arbil xaarito waxyaabaha xusada mudan waxaa ka mid ah in dowladaha khaliijka dhaca ay isticmaalayeen qalabka difaaca ee batriotka loo yaqaano ee maraykanka uu soo saaro kuwaas oo ay sawaariikhda qaar kaga hortegayeen inkastoo dowladda qatar markii ugu horraysay ay ku dhawaaqday in ay ka hortagtay dhammaan mawjaddii koowaad ee weerarka lagu soo qaaday haddana galabta ayaa weerar kale lagu qaaday sawaariikhda ayaana beegsaday ahdaaftoda sida laga dheehan karo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka falanqayaashu waxay leeyihiin mandiqadu waxay u muuqataa in dagaal buuxa ay u jihaysatay haddii dowladda maraykanka aysan joojinin weerarada iiraan ay ku qaaday maamulka gumaystaha yuhuudda sida muuqata doorka dagaalka laga siiyey waa in uu beegsado oo uu ugaarsado saraakiisha ugu sarraysa nidaamka madaxweynaha maraykanka donald trump xala khudbad ayuu jeediyey trump waxa uu sheegay in waxa ugu weyn uu rajaynayo ay tahay in shacabka iiraan ay helaan wuxuu ugu yeeray xorriyad nidaamkana laga dulqaado dabcanna sida muuqata duqaymaha ugu xoogan waxa ay beegsadeen mu'asasaadka dowladda iiraan talisyada ciidanka iyo sidoo kale wasaaradaha kala duwan oo ay ku jirto xaruntii madaxtooyada oo ahayd halkii awaamirta laga siinayey golaha wasiirada saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa donald trump in khudbaddu u jeediyo shacabka ameerikaanka ah isagoo ka hadli doona dagaalkan balse saraakiil ameerikaan ah oo la hadlay warbaahinta axios roteris iyo sidoo kale kuwo kale oo washington bost ka mid tahay waxa ay sheegeen in laga yaabo in dagaalku muddo maalmo ah uu sii socdo maraykankana mar kasta uu dib eegis ku samaynayo qorshaha weerar ee uu qaatay iyo waxa ka dhalan kara falanqayaashu waxay leeyihiin in iiraan ay weerarto cawaasimta dowladaha khaliijka waxay daliil u tahay in ay awood u leedahay in ay gasho dagaal buuxa oo gobolka ka dhaca sidoo kale qaar ka mid ah xulafadeeda kuwa ciraaq ku sugan ayaa bilaabay in ay iyagana jawaab celina ay sameeyaan iska daa maliishaadka xuutiyiinta ee yeman oo awood xoogan ku leh marinbiyoodka baabul mandeb ururka isugu yaray xisbullah ee lubnaan fadhigiisu yahay ee yuhuudda deriska la ah dahraan maxay samayn doontaa saacadaha sii socda haddii dagaalku uu sii xoogaysto marinbiyoodka hurmus in badan ayay ku hanjabtay inay xiri doonto waxaana laleeyahay waa kaarka cadaadis ugu weyn ee ay haysato haddii ay ku dhawaaqdo tallaabadaas ayaana mantiqadda waxa ay gelin kartaa xiisad kale oo hor leh balse saacadaha ugu horreeya ee uu dagaalku socdo iiraan ilaa ay hadda tallaabo noocaas ah ma qaadin oo keliya waxa ay beegsanaysaa cawaasimta dowladaha khaliijka ay ku yaallaan saldhigyada ciidamada maraykanka iyo sidoo kale deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan wixii ku soo kordha xiisaddan insha allahu tacaala wararkeenna iyo barnaamijteenna ayaan kusoo gudbin doonaa aad buu u mahadsanyaen walaalkeen suyib ayuu kaasi ahaa maxay tahay sababta maraykanka u weeraray iiraan muxuuse madaxweynaha maraykanka uu ku sheegay khudbaddiisi uu kaga hadlayay dagaalka maanta waxaa markan aan mikrofoonka ku soo dhoweynaya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin oo arrimahaas inoo falanqaynaya aad baad u mahadsan tahay walaalka xaarif maraykanku waa uu ka hadlay sababta uu u weeraray iiraan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maanta oo sabti ah ay weerar ballaaran ku qaadeen dalka iiraan waxa uu sheegay in ujeeddaduna tahay in gebi ahaanba meesha laga saaro halistii ee washington uga imaanaysay dhanka tahraan sida uu hadalka u dhigay muuqaal uu ku baahiyey baraha bulshada ayuu trump ku sheegay in hadafka weerarku yahay difaaca shacabka maraykanka trump waxa uu intaa raaciyey in iiraan aanan marnaba loo oggolaan karin inay hesho ee hubka waxgumaada ee nucleerka isagoona ku eedeeyey inay marar badan isku dayday inay dhisto barnaamijkeeda nucleerka trump waxa uu sheegay in iiraan ay hormarinayso gantaalada kuwa riddada dheer ah oo halis ku ah ayuu yidhi maraykanka iyo dalalka saaxiibada la ah ee gobolka oo uu la jeedo israa'el sidaa darteed waxaa qasab ah ayuu yidhi in la burburiyo oo meesha laga saaro gantaalada iiraan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu madaxweynaha maraykanka waxa uu sheegay in ujeedada weerarka maanta oo sabti ah ay ku qaadeen iiraan ay tahay in la burburiyo sidoo kale ciidanka badda iiraan oo halis ku ah ee amniga marinka muhiimka ah ee hormus iyo guud ahaanba gacanka khaliijka ugu dambeyntii madaxweynaha maraykanka ee wuxuu khudbadiisan kooban ee sidoo kale uu kula hadlay shacabka iiraan isagoona yidhi saacadda xorriyaddu way idiin soo dhowaatay ciidanka iiraanna waxa uu sheegay inaysan u furnayn ilaa inay kala doortaan inay isa soo dhiibaan amaba ay dhintaan si kastaba ha ahaatee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa horey u sheegay in uu weerari doono ee waddamo dhowr ah sida venezuela iiraan cuba nicaragua iyo jasiiradda ugu weyn adduunka ee greenland oo dhacda qaaradda yurub venezuela horey ayaa looga takhallusay kadib weerar ee saddexdii bishii lasoo dhaafay ee january uu ku qaaday maraykanka iiraanna maanta ayay haysataa ee dhammaan dalalkan uu maraykanku sheegay inuu weerari doonana ee ujeedooyinka uu ka leeyahay waa saddex cun ee dano dhaqaale iyo in uu la wareego khayraadka dalalkan oo ka siman inay haystaan khayraad rabbaani ah ee sida shidaalka baha ugu horeeyo iyo inay dhacaan meelo muhiim ah oo u dhow marino caalami ah sida kanaalka banama iyo marinbiyoodka hormus qodobka labaadna waa in la daciifiyo awoodda shiinaha ee maadaama shiinuhu uu dhanka tamarta uu ku tiirsanaa ee dalalka hadda uu maraykanku weeraray sida venezuela iyo iiraan oo shidaal rakhiis ah uu ka heli jiray uuna kula baratami jiray dhanka dhaqaalaha marka leego iyo teknolojiyadaba maraykanka si marka shiinaha awooddiisa hoos loogu dhigo waa in la beegsado meelaha uu ka helayo tamarta ee qodobka saddexaadna waa in maraykanku kala gaabiyo ee dowladaha cadowga ku ah ee hortaagan danihiisa ama masaalixdiisa ee caalamka
أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة
waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamulyoom markan waxaad ku soo dhowaataan xalaqada lixaad ee taxnaha warbixinada xiisaha badan ee asiira nabawiyah duluusun oo cibar waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen mucaad ee dhegeysi wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغرنال فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatuullaahi wasalaamu calayh oo ah khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa alraashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu calayh
المصطفى أكرم بآلي ميامين عمالقة عظام بدين محمد
markii uu nebiga salallaahu calayhi wasallam gaaray da'da afartanka sano wuxuu bilaabay inuu ka dhex baxo bulshada oo uu aado godka qaaru xidhaa ee ku yaalla magaalada maka halkaas oo uu allaah keligiis ku caabudayey inta badan cibaadadiisuna waxay ahayd tafakur iyo inuu ka dhex baxo bulshadii uu la noolaa oo ahayd mid dhex dabaallanaysay shirki iyo gaalnimo habeenno isdabajoog ah ayuu halkaas ku nagaanayay marka ay ka go'do sahaydii uu quudanayay ayuu dib ugu soo noqonayay hooygiisa oo ay u degganayd khadiija halkaas oo uu haddana mar kale saad ka qaadanayay kuna noqonaya godkii uu ku cibaadaysanayay aad ayuuna u jeclaa inuu godkaas ku keli noqdo kana dhex baxo bulshada fasaadku ragaadiyey ee xilligaas ku nooleed magaalada maka iyadoo xaalku sidaas yahay maalin isniin ah oo ahayd ramadaan ayaa waxaa nebiga salallaahu calayhi wasallam godkii uu degganaa ee qaaru xira ugu yimid markii ugu horraysay malakul jibriil sida ku cad xadiis ku sugan bukhaari oo caaisha ay ka warinayso nebiga salallaahu calayhi wasallam waxyigii ugu horreeyey ee u yimid nebiga wuxuu ku bilowday riyo wanaagsan riyo weliba uu arkana sida waadi laacay oo kale ayaa loo arki jiray kadib waxaa la jeclaysiiyey kelinimada wuxuuna ku gaar noqon jiray godka qaaru xira habeenno ayuu halkaasi ku cibaadaysan jiray kadibna wuxuu u soo laaban jiray khadiija isagoo ka qaadan jiray sahay uu quud ka dhigto ilaa markii dambe uu xaqa u yimid isagoo ku sugan godka qaaru xira waxaana u yimid malag markaas ayuuna ku yidhi akhri nebigu wuxuu yidhi anigu ma ihi qof wax akhriya kadib wuxuu yidhi wuu i qabtay malaggii wuuna i jujuubay ilaa ay xaaladdu meel adag iga gaartay kadibna wuu isii daayey kadib wuxuu ku yidhi akhri wuxuu ku jawaabay nebiga anigu ma ihi qof wax akhriya markii labaad ayuu haddana qabtay ilaa xaaladdu meel adag ka gaartay nebiga markii saddexaad ayuu haddana sidaas yeelay markaas kadib ayaa nebiga salallaahu calayhi wasallam lagu yidhi
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
nebiga salallaahu calayhi wasallam oo argagaxsan ayaa u yimid khadiija wuxuuna ka codsaday inay daboosho oo ay go' saarto sidaas ayaana loo yeelay ilaa markii dambe uu ka tegay argagaxii saarnaa markaas buu khadiijo u sheegay wixii ku dhacay wuxuu yidhi waan u cabsaday naftayda markaas bay khadiijo ku tidhi ha ka yaabin middaas wallaahi allaah kuma hoojinayo weligaa adigu waxaad xidhiidhisaa qaraabada dadka taagta daranna waad kaalmaysaa dadkana waxaad ku deeqdaa waxayna adiga mooyee cid kale ka helaynin masaa'ibta iyo culaysyadu markay yimaadaanna dadka waad garab istaagtaa hadalkan qalbiqaboojinta ahaa ee sawaabka waafaqay ayay ku hadashay hooyo khadiija allaha ka raalli noqdee intaas keliyana kuma ekaysanine waxay nebiga salallaahu calayhi wasallam u geysay nin lagu magacaabo waraqat ibnu noofal oo ina adeerkeed ahaa kaasoo ka mid ahaa dadkii haraadiga ahaa ee haystay diinta nebi ciise ninkan oo ahaa qof waayeel ah oo indhaha beelay ayay khadiija ka codsatay inuu dhegaysto waxa uu la kulmay nebiga salallaahu calayhi wasallam markaas buu nebiga salallaahu calayhi wasallam ka sheekeeyey wixii ku qabsaday godkii uu ku cibaadaysan jiray ee qaaru xidhaa waraqa ayaa tilmaamay in qofka yimid uu yahay kheyrwadihii jibriil ahaa ee waxyiga u keeni jiray nebi muuse calayhi salaam wuxuuna tamaniyey inuu dhallinyaro ahaado si uu u garab istaago nebiga salallaahu calayhi wasallam marka ay tolkiisa ka saari doonaan magaalada maka nebiga salallaahu calayhi wasallam ayaa aad ula fajacay hadalka waraqa ee ah inay tolkiisa colaadin doonaan wuxuuna yidhi oo ma isaarayaan waraqa ayaana ku jawaabay haa ma jiro nin la yimid waxaad la timid ilaa waa la colaadiyey haddii aan maalinkaas sii noolaadana garab ayaan ku noqon doonaa haddaba maxaynu ka baranaynaa qisadan waxaa inoo sharaxaya al-ustaad abu muxamed ummuna umulminiin radia allahu tacaala canha markii nebigu u imaaday isagoo awal mara jibriil ku soo degay nebigu culays uu dareemay gurigii buu imaaday zammiluunii zammiluunii khadiijuu u sheegay arrintii khadiija marka waa awal qofkii muslim ahaa oo dacwadanu soo gaartay bacda rasuuli sala allahu caleyh wasalam waa yacni manqabo mu'minaadka iyo muslimaadka ay leeyihiin waa mowqifkii koowaad oy khadiija ku wajahday dacwada maxay tihi marka waxay tidhi kalaa wallaahi maa yukhsiyaka allaahu abadaa inaka latasilu araxim wa taxmilu alkal wa taksibu almacduum wa taqri dayf wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq intaasay sheegtay maxay tidhi ilahay kuma hoojinayo acmaal saalixa uu samayn jiray oo fiicfiican qaraba xidhiirinta masaakiintoo loo kaalmeeyo marti sooritaanka xaqoo la garab istaago intaasay ku ammaantay qof saa lagu yaqaanay iyo khuluq kariima ilaahay subxaana wa tacaala inuusan khisi ku asiibi doonin cey ugu bishaaraysay intaa kuma adkaanine waxay u kaxaysay waraqa binu nawfal ee marka oo ahaa asalkiisii nasraani marka waxay tahi waraqow hadda waa kan wiilkii naadeerkaa san ayuu la kulmay waraqa marka asna mowqif cajiiba ahlu kitaab buu ahaa mal mid ahayn marka ahlu kitaabkii dambe aqlabkooda waxa ay sameeyeen xasadkii iyo lugooyada ay la imaadeen maahayn hadalla cajiib ah oo nebiga saameeyey ayuu u sheegay waxaa ka mid ahaa laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qowmuka allamaa noolaado marka lagu saari doono qofka xayiqada lagama qariyo markaasaa nebigu wuxuu dhahay sala allahu caley wasalam awa mukhrijiyahum may saari doonaan qaala nacam qaacida kuliya qabso lam yaati rajulun qatu bimidli maa ji'ta bihi ilaa cuudiya qof ma jiro xaqa aad la imaata oo kale la imaada ilaa waa loo calaytamaa marka hadda sii ogow in lagu cadaawadayn doono oo lagu nici doono oo lagu saari doono maalinkaa haddaan soo gaarana waan kuu kaalmayn doonaa waan kuu nusrayn doonaa wa nicma tamanii marka qisada marka cajiibka waxa weyan labada mowqif oo gabadha mu'minadda ah iyo maaragtay waraqaba ay sameeyeen nebiga se u dejiyeen weliba waraqa nebiga dariiq buu u jeexay oo nebigu hadha uu ku wejihi doono culaysayaalka dacwada xaggeeda oga imaan doona ilaahayna u barakeeyey
waxaan qisadan ka baranaynaa in gabadha muslimada ah laga rabo inay af iyo adinba la garab istaagto sawjkeeda kuna taageerto kaalinta uu muslimiinta kaga aadan yahay hadday ahaan lahayd dacwada ama qitaalka waxaa laga baranayaa in gabadha muslimadda ah laga rabo inay sawjkeeda culayska la qaybsato niyaddana u dhisto dhiiri geliso kurbada ka faydo xaqana ugu kaalmayso ninka daaciga ah iyo ninka mujaahidkaa waxaa dusha ka saaran ammaanaad waaweyn iyo shaqo culus waxaana sugaya inay diinta allah dunida daafeheeda gaarsiiyaan gaaladana ku jihaadaan shareecada islaamka dadka iyo dalka ku soo dabaalaan waxay arrimahaasi kala kulmayaan daal madax xanuun dhaawac iyo culaysyo badan oo joogto ah intaas waxaa usii dheer mas-uuliyadda ka saaran qoyska iyo daryeelkooda gabdhahana waxaa laga rabaa inay culayskaas ka khafiifiso sawjkeeda sida khadiija nebiga uga khafiifisay lagamana rabo inay iyadu mashquul iyo fakar iyo murug kusii beerto
imaanshihii koowaad ee jibriil kadib waxaa rasuulka salallaahu calayhi wasallam markii labaad lagu soo dejiyey aayadoo ka mid ah qur'aanka kariimka oo loogu sheegayo inuu dadka gaarsiiyo dacwadda tawxiidka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر
aayadahan waxay ka dhignaayeen ogeysiis qeexaya inay bilaabanayso marxalad cusub iyo howl adag loogana baahan yahay suubanaha salallaahu calayhi wasallam soo jeed fara badan dadaal iyo digitaan loogana fadhiyo inuu risaalada xaqa ah xambaaro dadkana gaarsiiyo waxayna aayaduhu muujinayeen arrimo waaweyn oo ka dhigan khulaasada dacwada nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam oo ay ka mid yihiin waxdaaniyada allaah rumaynta maalinta qiyaamo iyo in nafta laga nadiifiyo shirkiga aayadahan aan soo maqalnay ayaa dhaqaajiyey casiimada rasuulka salallaahu calayhi wasallam dhawaqa loo dhawaaqayna waxaa ka muuqday inuu dhammaaday wakhtigii hurdada iyo nasiinada uuna bilowday cahdi ku suntan dhaqaaq dadaal jihaad iyo halgan aan kala joogsi lahayn durbaba rasuulka isagoo u hoggaansamaya awaamirta rabbaaniga ah ee u timid ayuu fadhiga ka kacay wuxuuna bilaabay inuu dadka gaarsiiyo kelimadda xaqa ah dacwaduna waxay markan ku bilaabatay si qarsoodi ah dabcan goobta ugu horraysa ee ay ka bilaabanaysana waa ehelkiisa xigtadiisa iyo dadka ay saaxiibbada yihiin qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxay dood la'aan noqotay hooyadeenna khadiija radiallaahu canha oo ahayd xaaskii ugu horreeyey ee u guursado suubanaha waxaana sharaf ugu filan in gurigeeda uu noqdo halkii ugu horraysay ee lagu akhriyo waxyiga sidoo kalena allah dartii loogu dhex sujuudo cali ibnu abitaalib oo ahaa in adeerka rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee rumeeya nebiga waxaana da'diisu ay xilligaasi ahayd toban sanno sida raajixa ah sidaas ayuuna ku noqday qofkii ugu horreeye ee tawxiidka qira marka laga hadlayo jaanibka carruurta kadib waxaa islaamay zayd ibnu xaaritha oo ahaa shakhsi uu aad u jeclaa rasuulka salallaahu calayhi wasallam xilligaasina loogu abtirin jiray nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam si la mid ah waxaa diinta islaamka soo galay dhammaan gabdhihii uu dhalay rasuulka salallaahu calayhi wasallam kuwaas oo kala ahaa zaynab umu kalthuum ruqiya iyo faatima tanina waxay ka tarjamaysaa dadaalka ballaaran ee uu rasuulka geliyey qoyska si uu u noqdo qoys xaqa isku garabsada raggii saamaynta lahaa ee islaamay wakhti hore waxaa ka mid ahaa abuubakar sidiiq radiallaahu canhu kaasoo islaamnimadiisa kadib isagana u dhaqaaqay faafinta tawxiidka isagoo ka faa'iidaysanaya maqaamka iyo sumcadda uu ku dhex lahaa maka iyo guud ahaan qabaa'ilka carbeed raggii uu sababta u noqday inay soo islaamaan waxaa ka mid ahaa cuhmaan ibnu cafaan cabdiraxmaan ibnu cawf sacad ibnu abiwaqaas zubayr ibnualcawaam iyo dalxa ibnu cubaydillaah dhammaantoodba allaha ka raalli noqda ee يعني كان هناك صحابة يقومون بالدعوة إلى الله مع وجود الداعي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبيله هو الدعوة إلى الله لكن كانوا يدعون إلى الله أيضا ومن أبرزهم على الإطلاق أبو بكر الصديق في أول أيام الإسلام إذ دعا غيره إلى الإسلام دعا كبار الصحابة إلى الإسلام في القصة المعلومة لما دعا عثمان وأبا عبيدة والزبير وطلحة إلى آخره هذا هذا واحد من المواقف kadib saddex sano oo ay si qarsoodiha ku socotay faafinta dacwada waxaa diinta islaamka soo galay afartameeyo ruux oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u fahamno tilmaamaha iyo calaamadaha ay la gaarka ahayd marxaladdan xasaasiga ah ee bilowga u ahayd dacwada islaamka waxaan soo dhowaynaynaa sheekh cabdulqaadir macaalimta marka xilligaas marxalada dacwada sirriya ee ku socotay waxa ugu muuqda ee nebi moxamed aleyh salatu salaam isticmaalay waxay ahayd umuurihiisa inuu asturee qariyo xataa dadka ugu dhow asaga inuu ka qariyo rasuulka aleyh salaatu wasalaam sidaan ognahay atbaacdiisa wuxuu ku tarbiyeynayey tarbiya shaamila ah oo wada dhammaystiran ee hal qayb ma ahayn caqaa'idda haddii ay tahay tawxiidka alleh subxaana wa tacaala shirkiga oo laga fogaado cibaadaadka haddii ay tahay akhlaaqiyaadka haddii ay tahay xisiga amnigan wuxuu qayb ka yahay waxyaalaha tarbaweyn ee nebi moxamed uu ku tarbiyeynayey ummadda saa darteeda qur'aanka waxaad arkaysaa aayaad ee allah subxana wa tacala uu ku ishaarayo in la qaato asiriya saa darteeda aayaadka tilmaama ee makiga ah weliba in arrimahaagu ay noqdaan arrimo adiga kuu gaara ama kuu qarsoon ilaa danta iyo muraadka aad ka lahayd aad ka gaartay waxaa ka mid a fii qisati yacquub ama qisati yuusuf suuratu yuusuf waxaa ku imaanaya allah subxana wa tacala wuxuu yidhi asagoo ka hadlaya nabiyulaahi yacquub ayaa wuxuu leeya yaa baniya idhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiih wiilashaydiiyu taga oo yuusuf iyo walaalkiisa soo xuuraama arrimahooda soo ogaada waxaa ka mid ah aayadaha markaygu macnahaas tusinaya qisada nebiyulaahi muusa qarin bay ku socotay arrintaa iyada nebiyulaahi muusa dhalashadii ilaa reere fircoon gurigooda laga geliyey bale reere fircoon gurigooda marka la geeyey arrintiisu weli qarsoodii bay ku socotay hooyadii baa dib loogu soo celiyey hooyadii inta ay nuujinaysa arrimihiis waxay ahaayeen arrimo qarsoodii ku soco wejhul istidlaalka muxuu noqonayaa marka qisada yacquub laga istidlaalayo in ay jirtay xisi amni ah ama dareen amni inuu jiray wiilashiisa wuxuu ka dalbay inay baxdi iyo baaritaan sameeyaan yuusuf iyo walaalkiiba soo raadiyaan ee ma dhihin dadka weydiiye ma dhihin ee wuxuu yidhi taxasusa soo ma aragtid saasoo kale istikhdaama ummi muusa iyaduna waa mabda' jamcil macluumaad baa ku jiray leeyihiinoo ayadoo weliba ilaalinaysa wiilkeeda ee nebiyulaahi muuse hooyadii mayna dhihin wiil baa iga maqane ma aragteen hoosheedu ma ahayn maxay samaysay walaashii bay u dirtay waxayna tiri soo raadi weliba cunsur amiin bay dirta oo ah walaashii ee tatabuc iyo qasi iyo raadraac bay tiri samee qusiihi waa biduuna ishaara ilayhin weliba adoon farta ku fiiqayn adoon wax kale sheegayn adoo jalbi andaar aan samaynayn intaba fa basurat bihi can junubin bal masalada fiir oo culummii waxay leeyihiin waxaa aayadda toos looga qaadanayaa wax la yidhaahdo ee diqatulmulaaxada iyo quwat alfiraasa ruuxaani wax ogaanaya ama wax baaraya inuu leeyahay aragti ee qota dheer inuu leeyahay firaase iyo dareen fiican saa darteed nebiga caleyhi salaatu wasalaam qorshooyin buu samayn jiray aad u nadaamsan shay kasta oo tallaabo uu qaadayana wuu ku xisaabtami jiray waxyaalaha mxuu astaanta o ama loo arrintaasi loo weheshado ama loo deliishadaba waxaa ka mid ah tallaabahu nebi maxamed qaadi waxaa ka mid ah ee uu ku ilaalinayay dadkan saxaabada ee raacsan amnigood inuu ku ilaaliyo wuxuu maqar iyo meeluu dadka wax ugu sheega ka dhigtay daar al arqam muslimiinta halkaasay ku kulmayeen rasuulkay ka qaadanayeen markaa waxyigii samaawi ah uu ku soo degayey hadalkiisay dhegaysanayeen asaguna muxuu ah wuu waaninayey wax alla wixii ayaga dan oy leeyihiin ama wixii dhibaato oo dareemaan asay u soo sheegayeen daarul arqam waxay yidhaahdaan mucallimkeedana wuxuu ahaa nebi moxamed caleyh salaatu wasalaam dalabadeeduna maxay ahaayeen saxaabatulkiraam manhaju daraasigeedana muxuu ahaa waa qur'aanka waana masdaru talaqi alwaxiid nebi moxamed marka wuxuu aad ugu dadaalay inuu mideeyo masdarka ama meesha wax laga qaadanayo oo waa qur'aanka alla soo dejiyey ee nebigiisa caleyhi salaatu wasalaam uu ku soo dejiyey asagana wuxuu ku barbaarinayay ruuxa muslimku wax u sheegayo kadibna haddee usra muslima ayay arrintu gaartay kadib jamaaca muslimayay gaartay marka waxay noqdeen saxaabadii dad quluubtooda waxay samaawi uu ku socdo ee hadalla kale iyo afkaar kale iyo sheekooyin kalena aysan ku soconin saa darteed waxay leeyihin marka daar al arqam waxay ku barteen saxaabadu qur'aanka kariimka iyo tawjiihaadka rasuulka waa sunnadii inay yihiin dastuurka ugu sarreeya ee dacwada islaamiga ay leedahay dowladda islaamiga ee dadka muslimiinta ay dhisanayaan ay leedahay xadaarada iyo ilbaxnimada la sheegin ay leedahay saa darteed nebi moxamed markuu ku barbaariyey saxaabadiisa tawjiihaadkii qur'aaniga ahaa maxay la yimaadeen saxaabadii suura camaliyay la yimaadeen marka tawjiihaadka rabbaaniga ay ku muujinayaan tawjiihaadka rabbaaniga ku muujinayaan saa darteed waxay leeyihiin ducaadda halkaa ka soo baxday iyo qaadada halkaa ka soo baxday waa jiilka bashariyada ugu wanaagsanaa oo hortiina aan adduunka soo marin gadaashiina aan imanaynin nebiyada iyo rususha markii laga soo tago allah subxana watacala qur'aankii xaggay ku soo dejiyey nebi moxamed si uu ummad ugu soo barbaariyo dowladna ugu dhiso hee mujtamac iyo maaragtay bulsho iyo akhlaaq iyo cuquul oo dhanba loo dhiso saa darteeda waxaa ka soo baxay jamaacadii muslimad aheed ee ugu horraysay ee adduunkao dhanba ka saramartay majaalaadkiisoo dhan saa darteed ilaahay subxana watacaala baa qur-aankiisa ku ammaanaya saxaabatu rasulilah sal ly slam xagga khuluqa iyo akhlaaqda ijtimaaciga siyaasiga xarbiga iyo kayrba saa darteeda jamaacadaasi kitaabka alleh iyo sunnada nebi moxamed ku barbaartay sifaadkeeda ugu muhiimsanee bannaanyaalka ah waxay culimmada ku soo koobaan ama ku soo ururiyaan ee sabir waa dad saabiriin ah waxay ka qaateen walcasri inal insaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr laba sifaadkooda waxaa ka mid a kasratu ducaa waalilxaax cala allah allah keliya ayay wax ka doonaane makhluuq ma cuskadaan arrintaana xaggay ka qaadanayaan hee diintoo dhan baaba sheegaysa wasbir nafsak maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduun sidaasoo kale waxaa sifaadkooda ka mid a ikhlaas iyo wax alla waxay samaynayaan ee diineed inay alle dartiid tahay waxaana laga qaadan yuriiduuna wajha sidaasoo kale habaat diintood inay ku sugnaadaan allah subxana watacaala isagoo ammaanaya dadka mu'miniinta ee sugnaanaya ee dacwadoodii iyo diintoodii iyo caqiidadoodii iyo manhajkoodii aanba beddelaynin maalin walbaba in la yidhahdo wax baa la beddelay dhanka kale in la beddelay u baahatay waxyaalaha waa wax bani aadan samaynaya mooyaane allah subxana watacaala diinta xaggiisa ka timida beddelaad ma gasho dadka haysana wax ma beddelaan ee allah wuxuu ku ammaanaya mu'miniinta qaar ka mid a min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiila
marxaladdan waxaa bilaabatay dacwad sirri ah oo diiradda saaraysay dhisidda caqiidada iyo akhlaaqda kooxdii ugu horraysay ee soo ajiibtay dacwadda islaamka taas oo socotay muddo saddex sanno ah haddaba maxaa ugu muhiimsanaa tarbiyadii ay muddadaasi heleen saxaabada maxaase ka mid ahaa mafaahiimtii laga saxay marxaladdaasi waxaan su'aashaas uga jawaabi doonnaa xalqada xigta ee taxanahan insha allah
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال صعب المنال شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag barnaamijka caalamulyom oo maanta aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan waa naga intaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ضجة القلب ضجت في منامه